waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali horta marka la dhahayo soomaaliya waa wadamaha ugu xun waxaa aad ugu niyajabsanaha waxaa waaye sanad gudihiisa labada kun iyo saddex iyo tobanka horta waxay ahayd soomaaliya waxay ahayd wadanka shanaad oo ugu xum ee dumarku noolaan karaan isla sanadkaas dhammaadkiisa soomaaliya waxay kor u kacday ee noqotay sanad wadanka labaad oo ugu xum ay dumarku noolaan karaan marka waxaa waye na las weydiiyo maxaa sababay maxaa isbedelay waayo macnaha situationkan oo usii xumaanaya waxyaalaha ka dhigayana waxaa waaye anaa hadda xaaladda waxay isku bedeshay qofkii hadlaba anaa asaga la aamusinayo taasna awalna ma jirin haddana waa wax cusub oo soo dhaceysa marka annaka muhiimadana ugu weyn oo shaqada aan ka qabana soomaaliya oo ku saabsan dumarka kow waxaa waaye horta qofka noo imaado anaa caafimaad siina oo gargaar ah waxaa siinaa daawooyin oo saddexda beri ugu horeyso ka hortagayo aids ka hortagayo uur ka hortagayo infectiono badan taasaa muhiimada koowaad waxaana dad gabdhaha noo imaadana waxaan siinaa fursado badan oo si ayaka noloshooda horumar ku gaarsiin lahaayaan ha ahaata shaqo loo abuuro waxbarashadaa lagu daro meel cusub ee deegaan aan geyno waxyaalahaas dhan waa uqabanaya xitaa abakaato qofka rabo oo raba xagga garsoorka iyo dhankaas anoo kayskiisa gaarsiiyo waa ka caawanaa laakiin annaka gabdhaha noo imaada bes kuma keena shaqadeena waayo waxaa ujeednaa waxyaalo badan bulshada dhexdiisa iyo dhaqanka iyo fikradahan cusub oo labaatadan sano oo burburkan lagu jiray soo dhashay aa sababayo anay xaaladan oo dumarka ay ku nool yihiin okay ka dhigaan marka anaga hataa waaan lashaq waxaan la shaqeynaa bulshada waxaan la shaqeynaa dad badan oo xagga diinta xataa gabdhaha ku dhiirangeliyo iyo xaquuqday ku leeyihiin sida saxdan ay u ogaadaan xataa ee anaa qofna aysan kumamarsoon karin ku dhahay o diintaasaan dhexday marka waa la ogolyahay gabdhahana xoogna lagu guuriyo waa lag waa la ogolyahay gabdhahana la jir dilo marka taasna micno weyna sameyso waayo markaan la shaqeyna imaams oo ka shaqeeyo oo ka wacdiyo masaajidka oo muqdisho o dhan lix iyo toban degmood jimco kasta waxay ka wacdiyaan masaajidaha wayna waxayna naga caawiyaan ana warkaan loo gaarsii karo ee fikradahan loo gaarsii karo dad ananka aan toos u gaarsii karin so marka masaajidka haddaa jimcaha marka salaada laga soo baxo oo ninka meesha imaamka oo ka hadlayo dhibaatooyinka dumarka loo gaarsiiyo iyo haddana dhanka oo diinta oo isku soo xiro micno weyna sameynaysaa waayo hadda dad badan waxay ogaadeen hadda kaba soo qaad gudniinka anayse ahaan wax diinta ku qoran waa dhaqan dhaqana ka imaaday marka laga hadlayo dumarka ma shaqey karaan mase guriga ma ku xirnaanayaan hadduu imaamka ka hadlayo dad badan oo isaga warkaas gaarsii karaa aan anaka gaarsii karin marka anaka ujeedkeena ma ahle dumarka le ana caawino laakiin bulshada fikradahan cusub xataa anaa isku dayna anaan bedelno waa garta waxyaalaha kale oo aad aad la dagaalantaan waxaa ka mid a dhalinyarada ama caruurta yaryar oo la askareeyo sidee wax uga qabtaan iyadana horta taasna waa arrin oo aada u muhiim ah waana ka shaqeynaa taas waxyaalaha ugu weyn oo aabahay lagu yaqaana waayo taasna marka waa mid oo anaka aan soomaaliya dhinac badan aan kala shaqeyna muqdisho le ma aha ilmahaan la shaqeynana waxaa waaye kuwa oo shabaab kasoo goosteen mase oo kasoo carareen kuwa oo dawladda askareysato kuwa oo qabiil u shaqeeya kuwa alsana waljamaca ilmo kasta oo lagaga faa'iideysanayo waxaan anaka isku daynaa anaa siina fursad cusub waayo waxaa aragnaa dad badan ilmo badan sababaha ay ay uga qayb galayaan dagaalaha waa ama shaqo la-aan waxay u baahan yihiin lacag ay ku noolaadaan raashiin ama cido ma haystaan ama kuwa la qasbay marka anaka waxaan isku dayna waxaa waaye anaa ilmahan siina fursado cusub qaabkaan u sameynana waxaa waaye shaqadii aabahay asaasay oo ah anaa qoriga laga dhigo anaka qalinka qaataan anaa xirfada shaqadeed la baro kabacdina anay nolol cusub inay balaaw karaan haddana dhankaasna waxaa ka haysanaa wada shaqeyn fiican anaka iyo amnisom iyo dawladda ilmaha ee ay kasoo qabtaan weliba si qaasataan kuwa shabaabka kuwa ee ay kasoo qabtaan mase kuwa isku soo dhiibo intay ay ku jiri lahayn xarumahan oo militariga ay xukumaan anaa xarumahana la geeyo xarumaheenana ma aha xarun oo ciidan waxaas oo qoryo waxaas lagu waardiyay waa guri ilmahan ku noolaan karaan wax ku bara karaan raashiinka heli karaan iyo ilmo caadi ay ku noqon karaan markii laga bixinayana xarumahana anay fursado u diyaarsan yihiin hadda sanadkan waxaan bilaabnay laba boqol oo ilmo oo shaqo loo abuuraayo marka tanna waxay ka kala duwan tahay shaqada awal qaban jirna oo ahayd xirfad bas la barayo hadda waxaa rabnaa anaa siina fursad oo la maalgelinayo ilmahan fikradaha la imaadaan oo ganacsi ku saabsan anaa maalgelino kabacdi anay shaqo ku abuurtaan dan anay nolol cusub bilaawaan waayo hadda soomaaliya hadaa loo fiiriyo dadka ku nool boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro weliba dhalinyaro oo soddon sano waxay ka yar ah waayo wadanka hadaa la fiirinayaa labaatan iyo saddex sano oo dagaalo ku jira soomaho marka waxaa haysaa generation dhan ilmahan oo dhan oo weligooda nabad nabad helin oosan ogeyn xataa micnaheed nabadda marka ayaga hadaa hadaa la maalgeliyo oo fursado la siiyo ayaga waa mustaqbalkeena waa gartay ilwaad waa mahadsan tahay su-aasheeda u dambeysa gabar dhallinyaraha tahay waxaa igu maqaala inaad canada ku kortay saddex sano ka hor aad aad xamar u guurtay ilwaad ahaan adiga maxaa kugu keenay inaad hawshan gasho xuquuqda biniaadanka soomaaliya iyo tan haweenka aada u doortid ma aabbaha iyo hooyada labaduba shaqadan kusoo jira oo caanaha maaragtay kugu soo jiitay ma waxaad weligaa samayn lahayd ba haddii xataa elman uusan ku dhali lahayn oo waalid kale ku dhali lahaa bal arrintaa iga hor ani horta soomaaliya waa ku dhashay waxaan ka tagay anigoo sanad iyo bar laba sana xataa gaarin aan ka tagay intaan aqli lahaana canada ku laan lahay koley waa ka dareemi kartaa luuqada iyo xoogaa gaja gaja ku jiro intaasaan qaanana soomaaliya ku bartay laakiin saasay tahay aniga weligayba interest aan kulahay soomaaliya taasna waxaa keentay waalidkayga hooyaday markaas nagu dhiirangeli jirtay anaa kusoo noqono wadankeena iyo waxaana uqabno soo markaan hadda afar sana aan soomaaliya ka shaqeynaya markaan kow aadana oo jeedkayga ugu weyn waxay ahayd anaa horta arko shaqada hooyaday qabanayso anaa horta xaaladeeda arko markasta waxaa ka arki jira idaacadda dagaal iyo qarax iyo waxaan iyo laakiin ma fahmi karin markaan soomaaliya imaadana shaqadii qabanaysa isla markii la bilaaway waana waxaan arkana waxaan hal maalin haddaa wax qabta ani ummadda idan guud camal anay ahayd dadka wax anay ka faa'iidi karaan markaan canada aado markaan safar aado anigana waxaan dareemaa xoogaa anaa haddaa soomaaliya jooga wax ka fiican ana qaban karo marka ani dadka inta badan waxaa ku dhiirangeliyaa wadamaha qurbaha waxaan u aadna inaan wax kasoo faa'iidaysano anaa wax ku barano laakiin dalkaga ku baahan waxyaalaha ugu weyn aan arkana markaan soomaaliya imaada waxaa waaye wadankan labaatan iyo saddex iyo xoogaa sano oo burbur ku jira dadka dhan oo ka qaxeen hadday soo noqonin saan lay ahaanaysaa marka qof kasta waa inuu isxil saaro si ana isku xil saaray sida hooyada isku xil saartay iyo dadka dhan oo hay-adeena u shaqeeyo iyo dadka kaleeta dhan oo soomaaliya jooga siday isku xil saareen ana lasoo noqda wax loo qabto dalka horta marka la dhahayo soomaaliya waa wadamaha ugu xum waxaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho